magaalada kismaayo ee xarunta gumeel gaarkahi ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu daafurayey ololaha talaalka dabeysha ee deegaanada jubbaland kaasoo socon doona muddo toddobaad ah daafurka ololaha talaalka dabeysha ayaa waxaa qabatay wasaaradda caafimaadka jubbaland oo aana kasoo qaybgelay xubno ka kala socda wasaaradda caafimaadka jubbaland ee deegaanada dowlad goboleedka jubbaland madaxa horumarinta caafimaadka iyo wacyigelinta bulshada ee wasaaradda caafimaadka jubbaland isaaq bashiir cabdulle ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyey siduu u socon doono talaalka laga daafuray degmada kismaayo maantu ay taarikhdu tahay toddobada bisha sagaalaad labada kun labaatan iyo afarta labada kun labaatan iyo afarta waxaan halkan u joognaa munaas daafurka munaasa munaasabadda eh, daafurka munaasabadda ololaha tallaalka dabeesha eh, kaas oo aan ku joogno magaalada kismaayo ee ah caasimadda eh, kumeelgaarka ee dowlad goboleedka jubbaland ololahan tallaalka wuxuu ka bilaaban doonaa dham- guud ahaan dalka soomaaliya eh, gaar ahaan deegaanada jubbaland uu ka bilaabanaya hadduu alidmo sideedda bisha ayuu ka bilaabanaya wuxuuna ku egyahay en, en, laba iyo tobanka bisha wuxuu socon doonaa muddo kooban oo shan maalin ah caruurta la talaalayo ee talaalkan la rabo in la gaarsiiyo waa cunug waliba oo ka yar da-da shanta sano ee ku nool deegaanada jubbaland talaalka waa nuuciis waa nuucii afku dhibcinta ee caruurta la siinayo markana ee da-da ka yar da- da-da shanta sano En, waxaa tallaalka afku dhibcinta waxaa garab socda kaniinka en, en, goryaanka ee la siin doono ilmaha da-da u dhexaysa laba iyo toban bilood ilaa iyo konton iyo sagaal bilood Eh, waalidiintu waxaan ogeysanayaa in uu tallaalkan socon doono muddo kooban lagana rabo inay caruurtooda u diyaariyaan waxaa imaan doona waxaa la dhihi jiray en, xaafadaha waxaa soo geli doono talaal talaalayaal u carbisan amisan shaqaale caafimaad ee ka socda wasaaradda caafimaadka kuwaas oo u carbisan talaal bixinta oo guri waliba booqan doono hubin doono cunug walba gurigaas ku nool inaa la- ina talaalka ay gaarsiiyaan waalidiinta waxaan ka codsanaa inay la shaqeeyaan dadkaas eh, shaqaalaha caafimaadka caruurtoodana bannaanka ay usoo saaraan ayna hubiyaan cunug walba oo da- da-da eh, maxaa la dhihi jiray u dhexayso en, en, en, ka yar shanta sano in talaalkaa la siiyo En, waxaan kaloon u sheegaa talaalka waa muhiim waxaan uu leeyahay muhiimad gaar ah caruurta aan sheegnay Eh, talaalka wuxuu markan cunuga markii la talaalo wuxuu ka saacideynayaa inuu markan iska difaaca xanuunkii jirkiisa soo weeran lahay wuxuu ka helaa difaac ku filan marka waxaan leenahay talaalku waa muhiim sidaas darteed waalidiinta waxaan ka codsanaynaa inay fududeeyaan talaalku wuxuu socon doonaa muddo kooban ha laga faa'iidaystaan leenahay waa mahadsantihiin maanta ayaan talaalka ka daafurnay magaalada kismaayo